العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المستشار مؤتمن ruuxii lala tashanayey mid la aaminay weeye macnaha dee sifadiisu waa inuu ruux aamina yahay ama waxaan lalata lagula tashanaye dee isagii talada la weydiinayo waa wuxuu amiinku yahoo lagu aaminay oo marka ay tahay dee inuu wixii uu ogaa uun u arkayay maslaxo inuu sheego haddii ta aanu laba imanna ruux qishi iyo khiyaamo ku kacay buu noqonayaa war taas buu baabkeedii yahay wuxuu yihi markaa lafdiga xadiidkaasta inoogu iman doono terjamadan cinwaankeeda ama terjamada dee lafdigii xadiidka weeye xadaثanaa aadamu qaala xadaثanaa shaybaan abu mucaawiyata qaala xadaثanaa cabdاlmalik bnu cumayri can abi salamata bni cabdالraxmaan can abi hurayrata qaala anahu qaal bal shaybaankani kolley waa shaybaan ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaahaa kunyadiisana waa abuu mucaawiya reer basru ahaa walow markii dambe kuufa uu degayo waa nin dadkii hiqaatu ruwaad kaba mid ah kutubta lixda ana raggoodii kaba mid ah dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa ana bal shaybaan kolkol kutubta wuxuu yimaadaa nisba annaxwiyi oo ay yidhaaheenba maaha cilmiga naxwada looma nisbeyn oo inuu dee cilmigaa dadkii cinaayada u lahaayo sidaa loogu nisbeeyeye waa jirib ama badni reer asdi ka mid ahaayo naxw la odhanayay bay nisbadiisan kutubta qaarkood u timaadee naxwiyu ay tahay waa nisbe reer ee maaha nisbe cilmi ama cabdilmalik ibni cumayr waa nin taabiciyo isaguna hiqa oo taabiciin iyo abusalaama bayna cabdiraxmaan ibni cawf iyagoo xafilaya hore inoogu horeeye wuxuu yidhi abu hurayra qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi liabilhayhami صaxaabiga abulhayham la yidhaha magaciisa tayihaan baa la yidhaahay ayuu ku yidhi hal laka khaadimun ma kuu sugnaaday oo miyaad leedahay khaadim dee idin shaqeeya taas oo miyaad leedahay buu ku yidhi kolley khaadimna horeba san u soo maray mudakarkiiyo mu-anaskaba u ku wada dhaca adugu waa cid idin adeegta miyaa leedihiin qaala wuxuu uhi laa may kolley rasuulka ilaahay weydiintiisana sabab bay lahayd oo ninkan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo abubakar iyo cumar baa u yimi maalin gurigiisay yimaadeen weliba dee xadiidku siduu ku yimi rasuulka ilaahay baa intuu waxa weeye in gurigiisii ka soo baxay waqti aan la bixin oo waqti ay dadku guryahooda ka bixi jiray aanu ahayn ayuu abubakar iyo cumar la kulmay u yihi maxaa saacaddan aan la bixin guryihiina idinka soo saaray oo waxay yidhaaheen aljuuc gaajo ayaabaan la soo baxnay rasuulka ilaahayna wuxuu yihi waxaa idin soo saaray baa ina i soo saarayoo markaasuu u tegay saxaabigan gurigiisii isagoo ka maqan haweenaydii baa soo dhoweysay isagiina markaa biyuu ku maqnaa ama biyo yar macaan buu doonay oo markaasa deeta markuu yimi uu yihi cid iga marti fiicanba ma jirto oo wuxuu u degdegay inuu timir buu lahaayo horta timirta asnaafteedii laani ay ku taallo inuu keeno haddana mididii buu qaato waxbuu u qalay rasuulka ilaahayna waa kii xadiidkaa markii dambe ay biyina cabbeen ay dee noocan fawaakihdaa laguma tirinayo kolna cunto noqdo timirta asnaafteedii cuneen hilibkii ay cuneen ayuu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh naciimkan waa laydin weydiin doonaa oo idinkoo guryihiinii taa ugaba soo baxay haddana maydaan noqon dee idinkoo dee xaaladiinu tan tahay oo dhergay uun mooye bal taas bay ahayd waktigaas buu rasuulkii ilaahay su-aashan weydiiyey waa maalintaas isagaa biyii doonay isagaa biyii reerkii usoo qaadayey haweeneydna gurigii bay sii joogtay markaasuu yidhi wax khaadimo miyaad leedahay waayo haddii khaadim jiro kolley hawshan buu ka furan lahayo isagaa biyaa dooni lahaa shaqadii kalena isagaa soo qabtoo mididii qaaday oo neefkii soo qaloo hilibkii soo diyaariyo rasuulka ilaahay haddana labadiisii saaxiib u keenay khaadim miyaad leedahay oo may buu ihi marka qaala rasuulkii ilaahay baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faidaa ataana hadduu noo yimaado sabyun sabyi waa ciddeeda kollay gaalo laga soo qafaashay fa'tinaa noo kaalay fautiya nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa waxaa loola yimi oo loo keenay bira'sayni laba madax macnaa waa laba shaksi laysa macahumaa haalithun aanu macooda ahayn mid saddexaad macnaa wixii sabigii markaa yimi labay ahaayeen mid saddexaad kuma jirin rasuulka ilaahayna waa kii ku yidhi abulhaysam haddii sabi yimaado noo kaalay eh uu maqlay isagu ama uu kaba hor helayoo faataahu waxaa rasuulka ilaahay u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh abulhaysami saxaabigii abulhaysam ayaa u yimi markaasuu qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi isagoo wacdigii u oofinaya ikhtar minhumaa isagu weliba khiyaarkii siiyey labadoodan mid ahaan dooro oo ikhtar dooro minhumaa waa labadan dee kaba dooro kii aad doonaysay labadana ay maka joogeen qaala wuxuu ihi saxaabigii yaa rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ow ikhtar lii adigu ii door taas buu ku yidhi rasuulka ilaahay buu dee ikhtiyaarkiisii ayaa u ka fadilay kau isagu dooran lahaayo adigu mid ahaan ii door buu yidhi faqaala nebiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ina almustashaara ruuxa lala tashadaa mu'tamanun waa ku la aaminay oo dee kol hadduu mu'taman yahayna markaa dee waajibkiisu waxa weeye ruuxii inuu wixii maslaxo ee dan ah ee uu ogaa inuu u sheego oonu waxba kaba qarin taasba weeye haddii kale qishi ayay noqon ammaanadaasna inuu xaqeedii guto oo uu dee nasiixo kuba guto taas bay noqonaysaa sida xadiidkii kale waidastansaxaka fansax lahu waa xaq muslimku muslimka ku leeyahay hadduu nasiixo iyo talo ku weydiisto inaad isagii u naseexayso ujeeddadu wixii aada ogeyd bal matalan aadaad waxba ka qarin waxaad u arkaysay maslaxa inay ugu sugan tahayna inaad u sheegto taas ee khud qaada haadaakan fa innii anigu ra'aytuhu waan arkay yusalli xaaluu tukanayo wastawsi bihi khayran wastawsi bihi isu dardaaran oo bihi isaga khayran oo waa dee adiga qoyskaaga iyo adigoo ujeeddadu mucaamaladii iyo si aad ula dhaqmaysay fiicnee wanaag ula dhaqan wasiyada aan ixsaankiisa iyo bal waxa weeyaan dee aan kuu dardaarmayo aqbal taas buu ku yidhi kale qisay noo horreysay oo dee abudar iyo bal matalan caliyi ahayd oo uu dee intuu bal taa iyaduna san oo kale ahayd uu yidhi ii dooro uu yidhi kan ilaa intii aynu soo noqonnay aynu khaybar ka soo noqonnay isagoo tukanayaan arkayo ay noo horreysay maalintaasna waan sii ishaarayba halkan bal markaa wuxuu ku yidhi wastawsi bihi khayran sii buu ku kaxeeyey gurigiibuu ku geeyey waatan haweenaydiisi oo faqaalat waxay tidhi imraata haweenaydii buu u sheegay inuu dee rasuulka ilaahay khaadimkan soo siiyey inuu yidhina oo uu isaga ku yidhi istawsi wastawsi bihi khayran taa inuu yidhi bay ayuu u sheegay faqaalat waxay tidhi imraatu haweenaydiisii baa tidhi haweenaydii shaqada laga furanayay ee dee howl badan oo ay qabanaysay khaadimkani kaba furan lahaa ma anta adigu ma tihid abalhaysamow bibaaliqin mid gaadhaya maa wixii qaala uu yidhi fiihi ninkan sha'nigiisa annabiyu sala allahu calayhi wasalam oo min alisaa-i bikhayrin way in si fiican loola dhaqmo mucaamaladiisa la fiicneeyo taas ma gaadhay sidoo kolle ma oofin kartid ilaa an tuxtiqaw inaad xoraysa mooye oo ruuxii kol haddii uu inoo joogo uu khidmaynayo rasuulka ilaahay wasiyadiisii ahayd wanaag kula dhaqma oo isu dardaarma wanaag ama wasiyadaydii khayrka aqbala oo fuliyo qaata ma oofin karno oo ma buuxin karno ee waxaynu ku gaadhi karnaa taas waa idagoo xoreeyaba xoreeya qaala isagiina muxuu yidhi fahuwa catiiqun khidmadii iyagii ha saarnaato waa dee xor weeye uu xoreeye faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam bacnaa waxaana rasuulka ilaahay baa weydiiyey oo yidhi bal ka waran oo waa maalin dambe ay kulmeen markaasuu arrintii haweeneyda u sheegay say tidhi iyo inay xoreeyeenba marna aanay dee xataa maalinna uma shaqayna way xoreeyeen taas buu waxa weeyaan u sheegay markaasuu rasuulka ilaahay de waa arrintan munaasabadan iyo haweeneydan bal marka la eego dee naseexadeedii iyo aada iyo aada u sarraysay iyo bal taas isagoo sheegayo xadiidkan yidhi oo wuxuu yidhi in allaha qaala nabiyu salى اllahu عalayه wasalam in allaha ilaahay lam yabcaث ma dirin nebiya nebi walaa khaliifatan khaliifo dee uu khaliifo kaba dhigay ilaa oo uu diray ama khaliifana dee khaasatan iyaga kuba dhacayaan ambiyadu cisma uba sugnaatay walahu oo dee inta badanna dadkoodu dadkaa fiicfiican bay ahaayna dee kol kolna ruux majliskii jooga oo tale aan fiicnayn la yimaadaa dee yaanu kaba qaadaninba isba waa laga helaye ilaa walahu waxaa u sugnaaday nebiga ama khaliifada bidanatani laba asxaabood bidanatan waa tatniyatu bidana asalka horena bidana waxaa la yidhaha marada qeybteedan jidhka khaasatan sida koodharhka iyo waxyaalaha dhici karta dusheedan sare iyo inta xagga hoose xigta ay kala duwan yihiin oo dushii waabay adagtay hoostii waa dee in jilicsan oo yar jidhkii u fiican ba xaggii hoose maraysa noocyadaa dee dihaariya bidaana leh ayaa wixii xagga sare soo xigana dihaara lagu magacaabaa intan jidhka la xidhiidhaysana bidaana lagu magacaabaa haddaba in bidaanaduna maxay tahay halkana waxa weeye waa dad dee isagii la fadhiista ama dadkii asxaabtiisa ah ee khaaska ah ee uu la tashaniyey goonid ahaayeen sidaa dee almukhtasuuna bihi saa bidaanaduba dee waxa weeye ay jidhkii xaggiisii hoosey mare ama dee waxay jidhkiibay xigtaay oo waa waxaa khaaska kuba taasoo kale oo ujeeddadu dad isaga u gaara la fadhiisto hadalkooda uu maqlo la taliya ayaa uu leeyahay laba bidaano marka laakiin qolo keliya maaha waa laba dee daraf way noqonayaan laba bidaano bidaanatun bidaano waa dad asxaab ahoo julasadiisa ah oo isaga u khaas ahoo ta'muruhu faraysta bilmacruuf wa tanhaahu can ilmunkar wixii wanaagsan waa dad fiicfiican wanaaggii bay kula talinayaan wixii wanaag ahaa ee uu wadayna way la qabanayaan isagiina way xusuusinayaanoo way farayaan oo markaa dee isagii bay hadduu wixii looba xusuusinayaan wanaaggii bay u sheegayaan wa tanhaahu can ilmunkari munkarkiina kaba nahiyeysa waa bidaanataas iyo wa bidaanatun bidaano laa ta'luuhu ay laa tuqasir weeye aan ku gaboodfalahayn aan ka gaabsanahaynba isagii khabaalan fasaad khabaalna waa alfasaade oo ujeeddadu in wanaag iyo waxyaalaha hadduu xataa isagii la imanayana dee waa kuwanoo kuma uguma kaalmaynayaan hadduu dhiloobo ma xusuusinayaan macruufkii mana farayaan munkarkii markay noqotona waa kuwan ku dhiirinaya ama waxaan toosnayn bay had iyo goor amrayaan waxaan maslaxa ku sugnayn bay amrayaanba oo fasaad iyo xumaan kama gaabinayaan ay isagii ku dhiiriyaan ama ay taas oo kale ay faraan kama gaabinayaan laa ta'luhu ay laa tuqasiru oo xagga marka leega fasaadkiisa ama waxaan toosnayn faritaankeeda wixii wanaagsanaana isagii baa dhici karta inay ka joojiyaan kaba manciyaan bidaano sidaasina way jirtaan markaa maxay ujeeddadu tahay dee haweeneydan marka la eega abulhaytham miyay ka mid tahay waa albidaanada hore waa bidaanadaa fiicfiican ninkii oo u keenay ruux dee u shaqeeyo oo hawshii waxa weeyaan dee iyadu ay qabanaysay guriga iyo debadba ay kaba qabanaysay bal in badan oo kamida kagaba furto markaa taa kuba nasiya rasuulka ilaahayna soo siiyey ayay leedahay dardaarankaa rasuulka iyo sidaa una yidhi macruuf iyo wanaag kulaba dhaqma ma gaari karno maba ofin karno inaad xoreyso mooyaane tii bay kula taliso isaguna tii buu qaatay markaa haweeneydani bidaanadaa dee fiican ee wanaagsan ee ruuxii wanaagga faraysa xumaantiina ka joojinaysa ayay horta haweeneydani kaba midtoo de waa ammaan uu rasuulka ilaahay weynadii taa kuba ammaanay man yuuqa ruuxa laga ilaaliyo bidaanata sigu bidaanada xun laga dhowro ilaahay ka dhiga bidaanadiisii mid fiican kaba dhigo qolooyinkaa uu kaba xafido oo uu kaba dhowro gees kalena xataa hadday jiraanna dee dhegaysi uu dhegaystay iyo waxaan ay kula talinayaan inuu ka aqbaliyo waxyaalaha caynkaasa uu kaba ilaaliyo faqad wuqiya kaas waa la ilaaliyey ruuxaas dee arrinkiisiiba arrin toosan noqonaya xumaantii iyo dhibtii qoladani ay ku dhiirinaysayna waa kan ilaahay ka xafiday ruuxaa dadkaa xunxun ee bidaanadaasu ah inay bidaanadiisa iyo asxaabtiisa gaarkaa noqoto kuwa ka tala qaata noqoto kuwa uu maqlo ay noqoto ruuxa laga ilaaliyey kaas baa macsuuma weeyaan oo dee waa ruux la ilaaliyey la xafiday oo waxa dee wixii ay kula telinayeen baana ku dhacahayn markaas wixii ay kula telinayeen qoladaasi kuma dhacayo uu ka badbaadaya marka kaasi aa ruux badbaaday wey lafdiga xadiidkuna kolley baabkan abwaabta inoo bilaabmaysa imaka inoo socotaa waa istishaarada iyo wixii kuba tacalluqsanaad iyo shawrka iyo wada tashiga eh maxalu shaahidku waa ina almustashaara mu'tamano macnu uu yahay ruuxii lala tashanayee ruux kale la tashaday horta dee waaba kanoo isagii waa ruuxa uu aaminay waana amiin buu ku yahay waxaa lagula tashanayo marka waxaa waajibkiisiiye wixii inaanu khiyaamo la iman wuxuu og yahay oo maslaxa inaanu kaba qarin mafsado waxaan ku jirta inaanu dee u qarin oo taasoo kale wixii ogaa inuu u sheego maslaxadu halkay ku jirta uu sheego oo xataa dee markay istishaaro baabkeed noqoto xantii aan bannaanayn ee ahayd ruuxii in lagu sheego wuxuu nacayo fii xaali khaybati ee xaaraamta ahayd ee ilaahay yihi walaa yaktab bacdukum bacda markay naseexo iyo istishaaro baabkeed noqoto dee arrinkuna aanu qishi iyo xumaan ruuxu u jeeday iyo ceebeyn kale aanu ahayne wixii uu ogaa uu sheegayo waa suurooyinkii ay laga soo reebay ee xataa xantu ay u bannaanaanaysayoo masalan hadduu ruux yidhaaho bal ruuxaas ayaaba la shurakoobaya waan la xidhiidayaa cid baan u guurinayaaba oo kale wax kalaa dhex maraya ruuxaa bal iiga waran wixii u ogaa inuu sheegaa waajib ku noqonaysa macnaa inuu wax ka qariyo marka haddii wax dee waan ogye uu sheegayaana kol haddii uu nasiixo ugaba jeedo in xan ma noqonayso dembi leh oo xantii dee dembiga lahayd ma noqonaysee bal waa taasoo wixii nasiixo ah haddii iyada uu wuxuu og yahay uu qariyo onu uba sheegin isagoo og ruuxiina laba tashanayo naseexo la weydiisanayo taasaa dembigiiba noqonaysa taasaa khishigii noqonaysa marka almustashaar mu'taman macnihiisaa kaa noqonaya waa ruuxa ay waa la aaminay waa ruuxa ay tahay dee inuu wixii ogaa inuu sheego inaan khishi iyo khadeeca iyo wax xumaan qariya waxaa xaggiisa ama wax dee uu hadhow ruuxii ee intuu u qariyey dhibaata ay ugaba timaada inaanay xaggiisa kaba dhicin bal xadiidkuna kolle waa xadiid صaxiixa oo dee imaka a'imadii iyaguna kale si abu da-uud iyo tirmidi iyo hadday tahay sunanta iyo shamaa'ilka iyo aimo kaleba ay xadiidka soo saareen kolley imaka intanune barhkood maca qisada kaley israaciyeenoo qisadaas gaarka ah ee rasuulkii ilaahay iyo dee markaa martidiisii ay isaga martiyeen iyo intan waana dee waxaa iskuba xidhanoo taasay kaba ratibantay maalintaasuu rasuulka ilah ku yihi hallako khaadimu sida aan soo sheegay barhkood way wada socdeen ba xadiidku uu dheeraa barhna dee waxa weeyaan daraftaa kale ama daraftan bay kuma gaabsadeen lakiin xadiidku waa kaasoo ayma kala duwan inoo soo saareen baabulmashuurati ama mashuuradii waa taladii iyo shawrkii iyo wadatashyigii ayuu baabkiisii bal maalan ayuu yahay baabkana kalley rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee ilaahay baaba yidhi washaawirhum fi lamri oo aad iyo aad buu u badsan jiray saxaabadiisa isagoo waxyigu u imanayo isagoo ilaahay garasho taama oo dadkii kale o dhan uu kaga heer sarreeye siiyey bal waxyiguna toosinayo u imanayo ayuu haddana si dee dadka dambe ugu jideeyo loogaga daydo dadkii madaxda iyo kayrkoodba ayuu aada asxaabtiisa ulaba tashan jiray haddaba bal mashuuradii ayuu baabkeedii yahay mashwara iyo mashhuura xdثna صدقة qال أخبرna بن عyynة عن cمر بن xبيب عن cمر بن dيnاr qال qرأ بن عabاس صدقo horeynu kitaabka ugu soo aragnay بن عuyeynana de waa imaamkii سfyاan ee cمar iبن xabيب baan filayaa waa inagu cusubiyey maanta waa nin reer maka ah markii dambena yman degay waa nin ثiqة oo xaafiظ ah oo dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa kaba mida kitaabkeenan aladab lmufradun baanu kutubta kaga sugan yahay baan u jeedaa kutubta markan leeya ayuu kaga sugan yahay keligaa kolley cibaarada aan isticmaalayan marar badanna isticmaalo waxaan uga jeedaa un waa kutubtan umuhaadka la yidhaaho iyo usuushan lixda ah dee kutubtii kitaabkeenanu ka mid maaha laakiin mualifiintii kutubta usuusha lahayd iyo musanifiintaas bukhaari ka mid yahay kutubtan lixda ana way leeyiin kutubo kale oo iyagana aan kuwa yaanay la martabo ahaaninba way leeyihin bal bukhaari oo kale adabkan waa leeyahay wuxuu leeyahay juz uu madbacaysan yahay bal waxaan filaya actar min dabce rafculyadayn lagu magacaabo juzu rafculyadayn oo axaadiisii uu ku ururiyey markaa salaada ay noqoto gacmaha sare loo qaadayo iyo muwaadinteed iyo wixii kuba yimi waa juz madbuuca alqira'a oo dee qiraa'adan qur'aanka la aqriya khaasatan salaada oo kale juz uu ku ururiyey isaguna waaba madbuuc oo kale in waa madbuuc oo kale ee kitaabkeenan adabkuna waa kan madbacaysan bal waxa weeye abu da-uud iyo nasaa-i iyo way leeyihiin be ibnu maaja iyo haddaba waxaan uga jeedaa waa raggaasi kutubtay leeyihiin maaha lixda une iyo kutubta kale ay leeyihiin wixii riwaayo eele ayuuman soo naqliyaa dee kutubtii kale saa masaanidiya waxaa uma jeedo ma soo naqliyo bal markaa kutubta marka la eego kitaabkeenan buu riwaayo ku leeyahay inta kale riwaayo kuma laha laakiin waa nin hiqo oo xaafid ah in arrin kalena way jirtaa oo maanta sanadkan ku suganoo kolley waxaa sanadka laynoo soo naqlinayaa ibnu cabaas dee inba imaka waa ahar buu noqonayaa maaha xadiis marfuuca ma noqonayo walaayad qur-aanna calaaqa ay la leedahay waxaa imaam camr bnu dinaar oo nin xaafido ahaa hiqo ah caalim ah oo culimadii taabiciintana raggoodii waaweynaa kaba mid ah bal dhowr nin oo laba yidhaaho axaadiista marka la eego dabaqadoodaas axaadiista inta badan sanadkooda waa dee lix nin bay sheegaan oo walow dee dadku intaa aad iyo aada ugaba badan yahay laakiin marka la eego dadkii waktigaas raggii ugu axaadiista badnaa yidhaaheen asaaniidda ku wareegto had iyo goor asaaniidda kama hadhaan ama way kuba jiraan oo dee isagan baa kaba mida iyo zuhrigan aynu soo aragna iyo camr bnu dinaar iyo ibnu ibnu cuyeyna waa sheekhiisii camar aadna uu laba kulmay bal haddaan aragno sufyaan ibnu cuyeyno camrin keliya yidhi wax kale kumuu darin camrin camarkani waa ina dinaaron laakiin maanta maxaan aragnaa waa siduu kaga warinaya cid baa udhaxaysa sheekhiisii uu laazimay axaadiistiisa badsaday walow isagoo daa uu laba kulmay waxa weeyaan uu khaaska kuba ahaa ayay maanta waxa aanu isagii ka maqlin oo dee cid kale ugaba maqlay waasidadii ayuu imaka waa tan waa loo dhexeeya cumar ibnu xabiib baa udhexeeya ibnu cuyeyne iyo camr ibnu dinaar qaala wuxuu yihi markaa camr bnu dinaar qara'a bnu cabaasin ina cabaas baa wuxuu aqriyey waa cabdullaahi bnu cabaasi wa shaawir oo markan ibnu cabaas la yidhaha ilmo cabaas raggu toban bay ahaayeen dumarkuna afar baabay ahaayeen waa bal dee dadka tobanka ee ilmo cabaas waabay dee dad rasuulka ilaahay la wada kulmay weeye laakiin maxaa magac calamoo noqday walow lafdigan dee aanu ismigaana ina hebelon uu yahay kol haddii lafdiga laba idlaaqo waa cabdullahi ibnu cabaasin ragga kale kumuma dhaco se ibnu cumar haddii la yidhahba cabdullahi ibnu cumar inuu yahay ibnu cabaas baa muxuu aqriyey washaawirhum fii bacdi اlamri tan buu aqriyey oo aayaddu washaawirhum fi lamri bay ahayd dee saas baa qira'ada imaka inoo tawaaturtay oo waa amarka ama umuurtii jihaadkaaba noqoto rasuulka ilaahay badsan jiray iyo dee umuurihiiba la tasho oo iyagii rasuulka ilaahay baa la amray inuu saxaabadiisii la tashado umuurtiisii kalaba tashado dee taasna waa sidoo xasanulbasriya ay yidhaahaan waxa arrinku yahay waa liyastanama bihi man bacdahu weeye dee rasuulka ilaahay waxyibaaba u imanayo kol in umuuro qaarkood qani buu kaba ahaa taladoodaba qani kaba ahaa umuuraha qaarkood e laakiin haddana waa dadkii ka dambeeyey ee madaxaasay taas iyaga waxa weeyaan ugu daydaan oo dee had iyo goor ay badiyaan dadka umanada ah ee nusaxada ah ee aqoontana leh la tashigay la tashanayaan had iyo goor ay badiyaan waana sidaa yeeli jireen khulaafadii iyo dadkii iyagu bal kolley jaanibkaa kuba fiicnaa ee kaba dambeeyeybo waa dadkii umanada ahaa ee nusaxada ahaa ee aqoonta waxaan kolba la tashanaya u lahaa inay badsadaan oo markay ra'yigoodii ra'yigaa dadka kuba beersadaan kolley ra'yigaa la rogrogayana sii fiicnayd baa markaa muuqanaysa bal ay kuba dhaqaaqaan taas baabay ahayd haddaba washaawirun fi lamri waa dee saas isagiina waa la amray laakiin arrinku waa jidayn iyo bal matalan si dadkaa ka dambeeyey ee madaxda ahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ugu daydaanayo da'bi iyo caado u noqoto bal intaanay wax kuba dhaqaaqin dadkii umanada ahaa ee musaxad ahaa ee aqoontana lahaa inay laba tashadaan bal markaa taas ba wey haddaba lafdigan fii bacdina waa suurtagal inuu tafsiir ba yahay ibnu cabaas aqrintiisaas waa ixtimaal oo macnuu uu yahay ee umuurtii wixii kitaabka waxyigu uguba yimi ee arrintiisu ay cadayd cadayd ee waxyigiiba kuba yimi iyada fulintiisa iyo in lagu dhaqaaqa mooye shawrkii ma gelayo marka waa umuurihii qaarkood sida umuurihii xarbiga ama siyaasaba haba noqotay o umuuro kale la tashigood bal taasin baabay noqonaysaa waa umuuraha barhkood kala tasho maha dee fii kuli lumuurba oo arrintu ay tahay inuu fasirayo uno uu leeyahay fi lamri dan macnaa waxaa maqsuud ku yahay fii bacdi اlamri waa mid inay qiraa'aba tahay iyoaanay tawaaturinba oo barhkoodna lagaba soo naqliyey oo dee qiraaa aan imaka halkan salaaddii kol haddaanay tawaaturin salaaddii laguma tukanayo tafsiir ahaan waatan waan ka faa'iidaysanaynaa bal dee khabar ahaan iyo xadiidkii oo kale macni ahaantiisii oo kalena dee sidii xadiidkii waanu qaadanaynaa laakiin marka aanay tawaatur inay qira shaadaba tahay dee salaadii iyo tii laguma tukanayo oo kaleo dee kol haddaan qur'aan ahaan aanay u tawaaturin ee inay qira ahaan tahay oo uu leeyahy saasoo qiraa'adii baaba saasana in waxa weeyaan qira'a saasaa jirtana waa ixtimaal inay tafsiir ahaan tahay oo amarkii uu leeyahy maaha fii kuli lumuure wa bacd alumuurna labadaba ixtimaalku waa inooguba sugan yahayba wey saa rasuulka ilaahay yeelayana salawaat ullaahi wasalaamu calayh khulafadiisii abubakar laga bilaabo waa siday yeeli jireen oo markay wax ku yimaadaan dadkii ay laba tashan jireen ay weydiin jireen ama ha soo baxo nas aanay iyagu ogeyn iyo xadiid aanay markaa maqlin oo agtooda aan kuba sugnayn dadkii ha kaba heleen ama talo kale iyo wixii kale ha la iskuba raaco ha kaba heleene abubakar iyo cumar iyo ciddii kaba dambaysayba waa siday yeeli jireenee khulafadii raashidiinta ahaydba aawey washaawirhum fi lamri ay fii bacdi اlamr xadaثna aadam bn abi iyaasin aadam marna aadamun buu ina yidhah waa kii xataa casharka waynu kuba soo bilownay ilaa kitaabka bilowyadiisii waa inala socdaa sheekhada waaweyn ee bukhaari waana kane aadam bn abi iyaas qaala xadaثna xamaad bnu zaydi can الsariyi can اlxasani qaala wallahi ma اstashaara qowm qaط ilaa huduu liafضali ma bxadratihim ثuma talaa waamrhm shura baynahum malkana waa ahar weliba ku jooga imaka waa mmaqduuc oo ti hore haddaad mawquuf odhan lahayd oo ibnu cabaas in haddaanay dee qiraa'o aynaan kaba dhiginan tafsiir kaba dhigno in kani waa taabici kalaamkii oo waana tay culamada xadiidku ay maqduuc kaba cabiraan oo dee markay mutuunta xadiidka ay sheegayaan ayaa marfuuc iyo mawquuf iyo maqduuc buu noqdaa u kala baxaayo wixii rasuulka ilaahay loo kor yeelayna ama sanada xidhiidha ama yaanu xidhiidhina waa marfuuc waa axaadiisanaan aynle rasuulka ilaahi aan kaba dee laynooga soo warinayo صaxaabi hadday tahay kalaamkii iyo ficilkii wax صaxaabi ku taaganna mawquuf baa la ydhaha markay taabici noqoto waman dunahumna waxaa laga cabiraa maqduuc weeye oo imaka kani waa mid gees kale bal markaa in sariy waa imikuan imika inooga horeysa sariy bnu yaxya ibnu iyaas baa ninkan lagu yidhaha abulhaytham sida imika taabici ime صaxaabigii aan soo haynay abulhaytham kunyadiisii oo kale uu leeyahay lakiin waa sariy bnu yaxya waa nin hiqa ah oo dee markaa sabti ahaa caaqilna ahaa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa kaba mid ahaa kitaabkeennan aladab lmufradna waa ku sugan yahay nasaa-ina riwaayo waa ku leeyahay bal waxaan leenahay waa nin hiqoo sabti oo atbaacu taabiciintii ama raggii ugu waaweynaa saabica oo kitaabkeennan aladab lmufradna riwaayo ku leh waaba tan aan hayno in waxaa kaluu ku leeyahay kitaabka nasaa-ina waa ku sugan yahay nasaa-i kitaabkiisa haddaba ninkaas sariy bnu yaxya ayaa muxuu yihi in xasan buu ka warinaya xasanku waa xasan اlbasri sayidu dee waqti in qaala wallaahi baan ku dhaartee xasan baa odhanaya mastashaara ma watashadaanoo qowmun qowm qad oo qowm hadday dee umur iyaga iyo umuurahooda dabiico u noqoto inay istibdaad aanu jirin in inun ama inun ay ra'yigii iskala gooni noqoto kuwii kale aan lagala talagelinayne umuurahooda ay ka wada tashadaan oo hadday ma dhacdo taas ilaa oo ay qowm wada tashadaan huduu waa la hanuuniyaa liafdali maa kii ka ugu mudan bixadratihim oo dee iyadoon istibdaad jirin dadkii ra'yiga lahaa marka la ururiye ee lala tashado ee bal ra'yigoodiiyo waxay qabeen masaladiina la rogrogo waxaad aaraadaa isbiirsanaysaa meeshii maxaa ka soo baxaya wixii ugu mudnaa inay gaadhaan wixii ugu mudnaa gaadhaan waana tan afdalka cabiro waxaa xadradooda iyo ku sugan waxa ugu mudan ayaa lagu hanuuniyaayo dee ruuxu hadduu istishaaro la yimaado kolley marka dambena talo la gaadho taladaasi mid laga murugoodo ama noqoto ee waa talo fiicanunbay noqotaa wax fiicanunbaaba la gaadhaa waxaa lagu hanuuniyaa kol haddii dee sifadoodu ay tahay wada tashiga wixii agtooda ku sugnaa wixii uguba mudnaa ayaaba lagu hanuuniyaa weeye markaasu matala isagoo halkuu kaba qaatay wuxuu aqriyey wa amruhum shuuraa bayna waa dadkii mu'miniintaha ilaahay baa yidhi de waa sifadoodii fiicnayd amarkoodu amarkoodu shuuraa baynahum amarka halkani waa tii waaxid lumuuro waa sha'nigooda iyo shu-uuntoodu toos lafdiga amar dee midna waa kana kuba yimaada e ka ficil amarkana aan nidhaahnaba ama amarkii waa wixii la isfarayey taas in waxa weeyaan oo midna in waa wixii sha'ni iyo xaalu kuba yimaada waxay kol kolna culimadu marka amr yimaado ay ku kala farqiyaan midna waxay odhanayaan waa waaxid alawaamir midna waa waaxid alumuur ujeeddadoodu maxay tahay markay leeyihin waaxid alumuur amarka umuur lagu jamciyey waa bima bimacna shani walxaal soo kale oo alaa lahu lkhalqu walamr waa in shanigi iyo xaalkiiya taas buu noqdaa hadday leeyihin waaxid alawaamirna amarkan dee qawliga ayaa awaamir laguba jamciyaayo bal taas oo kale in waa wixii la isfarayay qowl ahaan taas amarkiisu lafdigan amr awaamir bay jamaciisu yahay markay shani iyo xaalo ay tahay iyo arinna waxa lagu jamciyaa umuur markaasay midna waaxid lumuur bay yidhaahaan waa iyagoon wax kala raacinoo dee waa ujeedadooda marka macnuhu waa waxa looga jeedo waaxid lumuur midna waa waaxid alawaamir imaka tan waa shanigooda iyo xaaladooda iyo arinkoodu muxuu yahay shura bayn ay du tashaawiri bayn waa mid la wada tashado maaha mid un cidi un talada inta iska dee maroorsato waxay doonto un dadkii ay kuba dirqido istibdaadkaasi waa arrinkaa laga wada tashanayo ee dee markaasna wixii fiicnaana waa laguba hanuunin sidii laftii soo arooray dee waxa weeye ma nadiima man istashaar laftii soo arooran lehay badnaa dacfiga ku sugan baan u sheegn dee ruuxii istikaaro la yimaydana ma hungoobo ilaahay buu isu dhiibay oo sta khayr kale ayaa in ilaahay waafajiyuu doono istikaaradiibuu laba yimi had iyo goor isagana sii roonayd baa lagu hanuuniya ruuxii dee istishaaro iyo arrintiisu ay tahayna dee wixii uu dad kala tashaday ee markii ra'yigoodii la soo baxay haddii laguba dhaqaaqay wax murugalama noqdoo sababto wixii kolba roona ayaa meesha muuqanaya tiibaana haddii dee la raaco weeye taladii fiicnayd markaa mid murugo keenaysa ma aha oo waayo wax toosan oo wixii ugu mudnaa ayaa lagu hanuuninaya ilaa hudu liafdali ma bixadratihim uma tala waamr mashuura baynahum baabu ismi man ashaara calaa khayri bigayri rushdin weli abwaabtii baa inoo socota baabu ismi man baled ruux dembigii baabkii weeye ashaara ishaaray calaa akhiihi walaalkii bigayri rushdin waxaan toosnayn oo macnaa nin ay walaaliyiin oo dee islaamkaasi ku walaaliyiin ama walaalkiisiiba haba noqdee baa la tashaday waxbuu kala tashaday isagoo bal maalan waa taa aynu soo marray almustashaar mu'taman macnaa waa amiin markaa dee ma aha inuu ruuxii khiyaansado qishi inuu la yimaado ee waxaan toosnay inuu og yahay ayuu waxaan ayuu u ishaaray kula teliyey waa khiyaamo waa ku dembaabayaa taasoo waa xaqii muslimku muslimka ku lahaa waida stansaxaka fasax lahu waa taa nidha xataa xantii baa banaanaanaysa halkan wixii ogaa inuu kaba qariyo maa marka wixii uu ogaa inuu maslaxa ay tahay iyo wanaagu jirana waa sheegaya wuxuu leeyahay malaa mafsada meeshan kaba imanaysana wuu caddaynaya ee hadduu maslaxo uu og yahay ka qariyoona u sheegin mafsado waxaan kuba jirta hadduu kaba dee u caddayn waayo oo saas oo kale waxaan dee bal wixii toosnaayee uu arkayay ahayn ama dee muuqdee jiray ayuu kula taliyey uu ishaaray waa dembiila weeye waa haddaba dembigiisiiyo inuu ruux dembaaba yahayna qishiga iyo khiyaamadaasuu laba yimi ayuu caddayntiisii iyo wixii kuba yimi baabkiisii yahay xadaثna cabdاللahi بن يزيد qال xadaثnي سacيid بن أbي أyuba qال xadaثnي bkr بن cمr عن أbي cثmaan mسلم بن يasاar عan أbي هurayرaةa qال أنhu qاal bal kolley cabdاللahi بن يزيد iyo سacيid بن أbي أyubba horaynu kitaabka ugu soo aragnay waa raggii ثiqاaت ruwaatba bataa weeye bkr بن cمrin bal waxaa laga yaabaa inaynaan hore soo marine waa bakr bnu camrin almacaafira waa nin reer masar ah isu jaamiceedii ama jaamiceediina waqtigiisii imaam baabu kaba ahaa waa nin saduuqoo caabid ahaa oo dadkii iyagu marka la eega de ahaan kusoo gaadhay saxaabada qaarkood malaha hadday dee suurtagalay suurtagal ay ahayd inay la kulmaan iyo taabiciin saa kuba noqdaan laakiin aan laba kulmin oo ficlan waa atbaacu taabiciintii laakiin dadkan dee waxa weeyaan saxaabadii mararkii ugu dambeeyey soo gaadhee taabiciintaabay isla da-yihiin oo isla mucaasaroodeen bal dadkaasba weeye oo ciddii bal kitaabka taqriib iyo had iyo goormahayn un dee isaga istilaax joogsaday muu noqoni ciddii ka dambeysay waa istilaax kutubta ilaa imakadana aada loo badsado haddii saadise laga cabiro waa ninka loo jeedo oo xaafid ibnu xajar istilaaxiisii bal ninkaas saasa weeye abu cuhmaankan muslim ibnu yasaar isaguna waa nin reer masara mawaalidii ansaareeda waana nin isagu taabiciintii dabaqadii zuhri iyo qataade iyo bal waa kuwa dabaqadan xasan albasri dabaqadii ku xigtay weeye xasan albasri waa dabaqa taabiciinta kuwii dhexdooda ku jiray waa kuwii dhexe marka dee kuwa ka waaweynaa dee qoloyna way kaba yaryar haddaba kuwii kuwaasuu kaba xigay walow cidi ay kasii dambayso ku xigay ayuu ninkani kaba mid yahay kolley imaamka cijli la idhaa iyo ibnu xibbaan iyana way tawsiiqiyaano muslim ibnu yasaar abu hurayra xadiid kaba wariyo qaala wuxu uhi abu hurayra qaala nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam man taqawala calaya maa lam aqul man taqawala waa ninka aniga igu been abuurta calaya korka yidhaa weeye sheegta calaya korkayga maa lam aqul waxaanan odhan oo macnaha waa sida dee xadiidkii tawaaturay alfaadihiisii mid kaba mida man kadaba calaya oo ruuxii aniga igu been sheegta uu samaystay uu been abuurtay aniga korkayga waxaan an odhanoo ujeedadu rasuulkii ilaahay buu xadiid u tiiriyey ama ficil ha noqoto ama qowli ama taas oo kale aanu rasuulku odhan oo taas buu dee waana ruuxii kolley dembigani waa u badheerayaa isagoo og buu waxaanu rasuulkii ilaahay odhan buu u tiirinayaa rasuulkii ilaahay baa yidhi ayuu odhanayaa bal dee taasna in kol haddii dembiga waxaa muxuu yahay falyatabawa maqcadu minaar horta bal ha yeesho wey falyatabawa ha yeesho amarka halkani bimacna alkhabar weeye oo tabawu-na waa haddii la yidhaha tabawa-a manzilan bimacnaa ittakhada manzilan ama almabaa meesha laba degay iyo manzilkii bay noqotaaye manzil buu samaysay jaguu degay meel buu degay bay noqonaysaa macnuhuna waxa weeyaan ha yeeshadu ruuxaasi wuxuu yeeshay jahanamo ayuu meel iyo buqco ka yeeshay naftiisiibuu wuxuu u sababay u noqday u kasbay meel naareed oo uu dego ayuu isagu ficilkiisan iyo waxaan uu laba yimi iyo qowlkiisan ku mudanayaa weeyaanoo falyataba macnaa qad tabawa weeye ittakhada wuxuu yeeshay mabawa iyo dee meel la dega mutabawa ayuu naar iyo maqcad ka samaysay ruuxa caynkaasi bal kolley xadiidkan in man kadaba calaya mutacamidan iyo alfaadihiisu waa xadiid tawaaturay rasuulka ilaahay dad casharaad oo asxaabtiisiyaa ka wariyey intii intaa ka dambeysayna dee walow marka la eego waa sii badanayeen uno wuxuu taasi ay tahay unu rasuulkii ilaahay oo waxaanu odhan laga sheego loo nisbeeyo inay dee dembi weyn tahay waa dembiga waciidka weyne u yimee naar laguma gelayo bal a'imadii diinta barhkood waa imaamkii juwayni la odhanayey mana aha in imaamulxarameynna waa aabihii aabihii ayaa wuxuu kuba tegay ba ruuxu hadduu isagoo cabdi waxa u yimi garanaya uu yidhaaho inuu ku gaaloobayo walow dee macaasidii kale un ay kala mid dhigeen culimada kale xataa idankiisii imaam ulxarameyn lahaa hada zallat min asheekh ama min alwaalid oo kale cibaarada ka cabiray bal laakiin waa la arkaa dad kale ku waafaqayna in laba hele eh waa dembi aad iyo aad u weyn oo sababtu waa maxay siduu rasuulka ilaahay xadiid kale ku yidhi ina kadiba calaya laysa kakadibin calaa axad beenta aniga laygu been abuurtaa la mid maaha ruux kale been laga sheegay ruuxii kale dee waa been laga sheegay un laakiin rasuulka ilaahay beentan loo nisbaynayo ama lagaba sheegayo shariicay noqonaysaa dadkii waxaan diin ahayn baa diin loogaba dhigaya waa lagu camal falaya diin baa laga dhigtay marka fasaadka ka ratimaya fasaadkii ruux kale bal beentii lagaba sheegay haddii xataa lagu been abuurto isagoo waxaan u dilin la yidhaha wuu dilay oo markhaati beena lagu soo oogo fasaadka u weyne ka yimaada in la dilun buu noqon waa wax isagii ku kooban barar isagii gaadhay laakiin rasuulkii ilaahay waxaan jirin oo loo sheego laga sheego ama loo nisbeeya dee waa fasaadkaa dadkiibaa shareeco ay u noqotay lagu dhaqmayo la fulinayo oo diin lagaba dhiganayo ilaah loogu dhowaanayo fasaad aad iyo aada u weyn weeyo taas baa dee waciidkan weyn iyo tan keentay bal taasna waxay keenaysaa in dee aan aada u digtoonaano rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaad ogto unbaa loo nisbeeya marka aimadii diintae inoo ilaalisay diintii taxriifkii iyo tasxiifkii iyo tasayudaadkii inoogaba dhowrtay kutubtooda markan ee la ictimaadsanaya wax kasoo naqlinayno waaba dee waxaan ictimaadsan karno wixii aan ogeyn oo kale laakiin dee waxaa iska jirta kutubta ama tafaasiir ha lahaato ama fiqhi ha lahaato ama khaasatan mawaacida iyo kuwa wacdiga iyo lagaba qaato tarkiibka iyo tarhiibka in badan baa kolkol axaadiis aan la hubin ama taas marka aanay ragga kutubta ali imaamya aanay ahayn ayaa ay kuu sooga ayaa lasoo dhigtaa marka haddii wax kastood aragto rasuulka ilaahay loo tiirinayaba dee xadiiaan loo qaato kolley ruuxu xataa haddaanu u badrheerinna dee waxyaalahan waaba lagu dhacayaaba taas oo kale markaa bal in umuuro badan laga digtoonaado layskaba hubsado imaamkii ibnu xajar alhaytami maha ibnu xajar alcasqalaani waa ninkii ka dambeeyey waa shaarixu matalan alminhaaj ama tuxfa ninkii lahaa kitaabkii kolley mandiqadeennana dee maqaamka sare joogay dee malaha waktiyo maqaamka sare joogay shuraaxda minhaajka dee sharaxiiba ay ugu fadili jireen ba ahaa laga sheegayo sheekh soomaaliyeed maalintii uu kitaabka helay waa laga yaabaa siduu ku helay ilaahbaa ogaa siduu ku soo gaadhay oo dee may ahayn kutubteenan jaban markasta la helayo laga yaabaa adoo dirtay maalmo kugu soo gaadhay haddaan wadankiiba ole waxaa laga yaabaa inuu sanado sugayo oo kaleo dee dhibyimayd oo waktiyadaa hore maalintuu soo gaadhay ba maxaa wixii kaga baxay iskaba daaye farxaddii ku farxan lahaa gool buu qalay gool buu qalay waa farxaddii kitaabka kuma farxa addugu waa saaxibu tuxfa ibnu xajar ilaytami macruuf wey ayaa waxaa timi su-aal dee fataawihiisa kuba sugan tahay kolle laba fataawo leeya alfataawa alxadiiثiya alfataawa alfiqya اlkubra ama fataawa alfiqiyat اlkubra waa kuwan xadiiثiga xaashiyadan markaa kolley bayquniyadiyana way soo naqliyaan lakin fataawihiisan madbuucu kuba suganye waxa la weydiiyey nin khadiiba oo axaadiis sheegaya aanu ciddii warisayba sheegayn dadku ukhudbaynaya bal ka waran o tu leeyahay bal markaas dee horta wuxuu leeyahay de way banaantay bishardi inuu isagu haddaanu dee ciddii warise sheegin bishardi uu isagu nin macrifo waxaan u leeyahay ama uu ka soo noqonayo dadka macrifada iyo aqoonta axaadiisa u lahaa kutubtoodii ama iyada inuu isagoon taa ahayn halkaasna kasoo noqonaya axaadiis iskaba sheego dee wuxuu banaana maaha bal dadkii wuxuu ka cabiray wulaatu lumuur oo dadkii madaxda in ninka caynkaasoo kale khudbada laga joojiyo oo laga manciyo ama loo diido dee la tacziiro taas baabay dee ay xaqu tahay waa si qarnigii tobnaad uu lahaay oo kale dee waktiguna waa sidii kasii banaanaya bal marka waxaan leenahay iyadu arinku markaad kitaabkii la ictimaadsanayo waa sax cid macrifo ulahoo dee ama waxa weeyaan kitaabkeedii ay tahay ama laba ogye laakiin xadiis meelun lagu arkay antareedadaas inta lagala soo baxay nebigii baa saayidhi oo kale ay tahay ama kutubta tarkiibka iyo tarhiibka iyo xawaashida iyo fiqiga iyo tafaasiirta iyadoo kutubu tafsiir la ogayay kolkol axaadiisa fadaa'il qur'aan ay barhkood soo naqliyaan inay in badani mawduucba toonay asal lahayn oo xadiid hustaa lagu qaataa kolley waa in laga digtoonaado bal hubsado haddaba man taqawala calaya maa lam aqul falyatabawaa maqcadahu min annaar taasi waa mid jumladeennii waa tan xadiidka baabka munaasibkahayd waman istishaara ruuxa istishaarahu uu la tashado siintiiyo taadu dalab bay faa'iideeyaan macnaa wuxuu dalbay uu codsaday taladiisa oo wuxuu uu la tashadayba akhuuhu walaalkiisii almuslimu muslimka ahaa ninkuu la tashado fa ashaara ishaare calayhi korkiisa bikayri rushdin eg tale aan fiicnayn buu siiyey eg waa tale aan fiicnayn waa ogyahay waxaan ijaali kama hayo kaflana ma aha waa wixii way u muuqataa waxbuu ka qariyo waxaan toosnayn iyo tale aan fiicnayn buu kula taliyey faqad khan kaasna waa khaayin wey waayo almustashaar mu'taman buu ahaa amiin buu waxaan kuba yahay wixii kishwata an lena xataa xantii baa ku banaanaanaysa suuradan oo kale markaa ninkaasi waa nin khaaina bacna dee waa nin dembiilaa ismi iyo khiyaamuu markaa laba yimi oo markaa uu khiyaansaday ninkaas umuu naseexayn waman uftiya ninka loogu fatwoodo futya fatwo bikayri habtin macnaa wax sugan aan ahayn ruux baa ruuxu yimi markaasaa dee waxaan u hubin waa ayuu isaga sheegay waxaan dee markaasi dee xaqa ahayd ama sawaabka ahaydna ma aha faismuhu waa dembiga halkaa ka yimaadaa dembigiisu calaa man aftaahu ninkii u fatwooday buu korkiisa yahay bal kolley ruuxu hadduu dee inay baabku waa baab iska weyn buu noqon karaa fatwada iyo wixii kuba tacalluqsan ruuxiina waxa waajib ku ah bal dee maaha uun ninka soo qamiis soo qaatay ama la leeyahay meelaha dadka ka wacdiya ama dee bal matalan taas ama sifo kale leh ama dad tukiye inuu taasuu fatwo ku noqonaya ama bal wax dhiga oo duruus dhiga inuu fatwo ku ama mufti kuba noqonayo waayo waa maqaam aad iyo aada u sarreeyo weeyo taas ruuxii horta doonayay inuu dee ruuxii uu arkaba inuu wax weydiiye maaho hadduu isagoon iska hubsano ama aan looguma tilmaamin taas ama dee ruuxii haddii ay dadka dhexdooda mashhuur ku tahay inuu dadka uga fatwoodo waa wuxuu ictimaadsan karo beryaha horena masaajiddaa bay fadhiisan jireen oo meela ay kaba fadhiisan jireen malaa dee bilaadda qaarkoodna way jirtaa dee taariikhdeenii horena waan haynaa tirarka masaajidka mid kamidoo dee looguma iman jiruu fatwoon jiray bal hadduu yahay dee nin ruux laguma yaqaano oo uu wixii weydiiyo u bandhigay oo uu isagii si toosnayd si aan ahayn uguma fatwoodo isagiina uu ku camalfalo oo kuba dhaqmo dee kana muqasir aanu ahayn ha dembigiisu wuxuu waxaan dembiga kaba yimaada wuxuu saaranya kii u fatwooday laakiin mid baa jirta isagoon iskaba hubsan waa kanoo maanta iyadoo waxaan filayaa wax hadaba maba laha kuwa majaalista ku wada qayilaya isu fatwooda iyagoon dee ba hadday doonaan salaad aan tukanayn cid kastaa fatwoota ruuxii dee bal mar uu arkay isagoo wacdiyaya ama qamiis xidhan hadduu weydiiyo kiina uu jawaabo isagaa muqasira isaguna dembigii waa leeyahay ma haddee ruux kastaba inuu wax weydiiyo calaqal haddaanu hubsan oonu iska hubsan ismigiisna waa yeelanaya laakiin hadduu dee isagii ruuxuu islahaa waa ahlilcilmi buu weydiiyey ama laguma yaqaanay oo markaas si aan toosnayn baa loogu fatwooday ismigii kaba yimaadaha wuxuu ahaanayaa fa ismuhu calaa man aftaahu oo dee taasna ay keenayso fatwadii inaan lagu degdegin bal wuxuu dee ruuxuu isleeyahay mala waasan de maaha kolkol yaqiin ma gaadhayo ee isl isagu uu leeyahay malaasan bay tahay oo dee isagoo wixii dee uu markaa uu taa u lahaana ay meeshii jirto taas mooye inaan fatwadii looguma degdeginoo waayo waxyaalahan ayaa kaba ratibmayo waa dhib weyn bay leedahay oo saasaa culimadiina ay inta badan iyo raggaa hore dee dhici karta ruux loo yimi uu yihaa bal hebel u tag ama uu iska riixa iska riixaa dhici kartana inay ruuxii kuba soo noqoto siduu cabdiraxmaan ibn abi layla lahaa masjidkii rasuulka ilaaha madiina waa nin taabiciya oo taabiciintii waaweyneyda aabihiina saxaabi ahaa yuu yihi waxaan soo gaadhay boqol iyo labaatan wada ansaaraho dee mid kastaa ehel fatwo u yaho markay arrini timaado mid kastaaba doonaya inuu walaalkii kaga filaado ama mid kastaaba kii kale kuba riixaya ilaa dhici karta inay kuba soo noqoto waa dee maqaamkan ay garanayeen ee dee khatarta lahaa oo kale oo ama culayska iyo waxaan u leeyahy waatan fa inamaa ismuhu calaa man iftaha sheekh suxnun la yidhaaho dadkii dee waraciintana ahaa taqwada badnaa aqoonta sarana lahaa madhabka maalikiyadana waa qarnigii labaad qarnigii saddexaad baan filaya ayuu haaye de kolley maqaam aad iyo aad u sarreeya kulahaa maqrib oo kale iyo adigu dee kolley waa ninkan waa dadkii mudawanadan dee qaybtaba ahaa kitaabka almudawana imaam malik loo tiriyo kolley dee waa cilmigiisiiya laakiin isagu taaliiftiisii ma ahayn ayaa waxaa hadal laga soo naqliyo ayaa wuxuu hadalkiisaasi uu ahaaba oo kale ashqa naasi man baca aakhiratahu bidunyaahu macnaa dadka waxa ugu shaqasan ninka aakhiradiisii ku iibiye adduunyadiisii macnuu muxuu yahay adduunyadiisii buu doortay oo dee aakhiradiisii buu dhaafsaday hawadiisii buu raacay waa nin shaqiya ashqa naasi man baca aakhiratahu bidunyaahu markaasu dhow ashqa minhu man baca aakhiratahu bidunya gayri waxaa kasii shaqasan oo kaa ka shaqaawo badan ninka aakhiradiisii ku iibiye adduunyo nin kale leeyahay waa adduunyo nin kale leeyahay markaa muxuu kuba fasiray taasoo wuxuu yihi waxaan eegay oo de waxaan arkayba ninka adduunyo nin kale leeyahay aakhiradiisii ku iibinaya inuu yahay muftigii sebu u yahay nin baa u imanayo dee wuxuu odhanayaa balkaan haweeneydiisiibuu kaba warramaya khaasatan masaa-ishan dalaaqoo dee ninka waxay doonaan intuu sameeyaan bay qil doondoonayaan wey qil doondoonayaan markaasuu taas odhanaya deeto odhanaya dee se waa ku xalaalba waxa weya kaama furno odhanaya addoonkiisi waa laga yaaba inuu waxyaala yidhi keenayay inuu xoroobo oo markaasuu dee ugu fatwoonaya jaanibkii kaleo may saa kuma xoroobayo ninkii isagaa iska tegayo dee naagtii la yidhi kaama furna de caawaba wuu la seexanaya wixii ka yimi ismigiina eeg haddii aanay waxani jirin ismigiina yaa noqonaya isagii baa taxamulaya markaa muxuu noqday aakhiradiisiibuu ku iibiyey adduunyo nin kale ku intifaacaya eeg wixii raaxada iyo tabasoco nin kale ayaa ku intifaacaya isaguna ismigii baa saaran weye waashqa minhu man baca aakhiratahu bidunya kayriho wixiiba hadduu yahay isaga kii waxaan ku tamatucaya xaaraamta ama waxyaalo de waabay halayd adduunyadiisii bay noqon lahayde adduunyo nin kale leeyahay ayaa isagii loo haystaa oo dee uu akhradiisii dhaafsado bal waxay tahay waa dee masale ay tahay in la ogaado maaha lis in carab la degdego ama ruuxu israa mala aqoonla baa lagugu mudan iyo waxyaalaha taasoo lagugu tuhmiyo dee markaa uu kaba xishooday taasi meeshii ma taale bal in umuurahan la yskaba hubsado وmن اftiya ftya بغayri sabt faismhu faismhu عalى man اftaahu baabutaxaabi bayn الnaasi wey istacaylkii dadka dhexdooda kolle xadiidku isagoo san o dhanna barhkood way wariyeen barhna ama se abu daud oo kale jumladan ugu dambaysa iyo ayaabay soo saareen oo dee bal matalan iyo ibnu maaja iyo barhkoodii xadiidka oo dee jumlada hore aan lahayn bay soo saar adigu bal waxaan lehay xadiidku isagoo dhan iyo isagoo kala qayb qaybaba kutubta kala duwan waa ku sugan yahay baabutaxaabi bayn الnaasi wey jacaylkii ama isjacaylkii dadku ay isjeclaanayeen waaba dee fadliga uu leeyahay iyo waxa kaba ratimaya jannadii baa lagu gelaya taas u baabkeediya xadaثna ismaaعiل بن abi uweysi qaala xadaثnii akhi can sulaymaan bni bilaali can ibrahima bni usaydi can jadihi can abi hurayraةa can الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam qaala anahu qaal bal kolley waxaa yar ishkaale dee waktigiina waa ihaya in magacayna waxaadan ka baqayn ragga qaarkood on isleeya malaa dib uma soo noqonaya baaba dee dhici kartay meeshe ismaaciil ibn abi uweys ilaa kitaabka bilowyadiisii waa inala socday kolley ismaaciil ibn cabdillahi ibn cabdillahi ibn uweys oo imaam malikna ay qaraabo ahaayeen bal taas isagoo imaam malik wax ka warinayana waaban soo aragnay bukhaariyo muslimna labadooda kitaabba waa ku sugan yahay horaan isaga usoo taabtay laakiin maanta muxuu yihi xadaanii akhi waa ibhaam muu sheegin kuu yahay bal walaalkiisani waxa weeye de waa qoran doontaane waxaa horta aada ugu shuuroobay abubakr ibnu abi uweys aa nin isagaba kasii heer sarreeye abubakr ibnu abi uweys waa kunyadiisa iyo kunyada abi labadooduba taasay kuba shuuroobeen magaciisa laakiin maxaa la yidhi cabdilxamiid ibnu cabdillahi ismaaciil haddaba ismaaciil ibnu cabdillahi ibnu cabdillahi laba cabdillahi baa israacsane kana waa ti un waa cabdilxamiid ibnu cabdillahi ibnu cabdillahi ibnu uweys e laakiin kunyadiisana abubakr ibnu abi uweys waa nin siqa weeye bal aan leeya walaalkii waa kasii xoog badan yahay oo walaalkii hadduu ahaa dadkii atbaacu taabiciintii raggii la kulmay kii ugu waaweynaa isagu waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyo taabiciintii wax kamida waa arkay waa soo gaadhay walaalkii waa ka wan yahayba sulaymaan ibnu bilaalna kolle waa nin siqaynu hore marar usoo aragnay waxaa sanadkeisna ku jira ibrahim ibn usayd baa ii taalla kolle carabkana waa san mariye laakiin kolle sawaabku waa ibrahim ibn abi usayd oo kitaabkaygay ka dhacsan tahay abidu ee waa markaas ma waa nuskadayday ka dhacsan tahay ibrahim ibn abi usayd balna waa nin reer madiinaah xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa inuu saduuq nin run badana ay yahay oo atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaaye laakiin nuskadan taqriib ka haysto daal un baa qoran macnaha ujeeddadu raqamkii abi da-uud oo muu ishaarin inuu kitaabkeenan bukhaari ee markaa leeyahy aladab lmufrad uu ku jiru riwaayo ku leeyay kuma ishaarna bal qolooyin niman taxriir taqriir loo inu isugu tegay kitaabka taxriir taqriib cunwaankiisu yahayna ina wax tacliiq oy taa raaciyeen ma jirte laakiin de waa tan aan aragno inuu leeyahay oo uu bukhaarina adabkiisan kagaba wariyey laakiin maxaa taale can jaddi awowgii awogii xataa iska daa dee sidiisa kale inaanu garano e magaciisu kuu yahay magaciisu kuu yahayna ma garanayno oo ma hayno markuu halka dambe joogo mubhamaadka ibraahim can jaddi markuu halka waayo meel uu mubhamaadka xaafid kuma ururiyo ayuu muxuu kaba cabiraa awogii dee waa laa yucrafu min athalitha laakiin markaasuu raqamkan bukhaari iyo aladab iyo raqamka abi daawuud israaciyaayo waa nin adigu waa taabici horta laakiin wax intaa dhaafsanaynu kaba garan waana taabici baxo dabaqadi xasan iyo laakiin nin la garanayo oo ninkani nin macruufa maaha laakiin maxaa jira xadiidka laynoo soo naqlinayo khaasatan qeybta hore صaxiixa muslim iyaba inoogu sugan tahay waa xadiid noo صaxiixuu noqonaya khaasatan qeybta hore qeybta dambena isagoon riwaayadan abu hurayre ahayna laakiin zubayr ibnu cawaamiya ay warinayaan ayuu inooguba yimi oo inoo soo marka xadiid iyo matni ahaan aan eegno waa xadiid inoo sugan labadiisa qayboodba laakiin sanadkaan sheegaya bal mar an jadih waxaan leenahay laa yucraf can abi hurayrata lakin waa ninkaa taabiciga abu hurayre kaba warinaya can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala waladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay laa tadkulu اljannata jannada ma gelaysaan jannada ma gelaysaan xataa tuslimuu ilaa islaamtaan xadiidku isagoo muslim warinayo oo muxuu aha laa tadkulu اljannata xataa tu'minuu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شhيء إdا فعلتموه تحاaببتم أفشو السلاaم بينكم lftiga مسلم weeye kitaab الإيماanna uu kuba soo arooriyey waana watan lena xadيثka matigiisu waa صaحيixa in yar unbay ku kala duwan yihin cibaaradan aan laa tadkhulu laadu naafiye weeye laada naafiyadna ficilka mudaaric ma dee waxa weeyaan mana nasbiso mana jasmiso oo nuuntii wax loo gooyaa ma jirto laakiin xadiidku waa luqo soo noqnoqoto iyadoo nuuntii rafcada la gooyo ligayri naasibin wajaasin waa luqo jirta nusuustan axaadiia iyo ashcaarta carbeedna waabay kusoo noqnoqotaa waana wax jiraan leedahay luqadii dee macruufka ahayd waa marka naasib ama jaasim jira in nuunta la gooyo ee iyadoo nuunu rafci la gooyo ligayri naasibin wajaasim ficilku waa ficil manfiye ayaa waxa weeyaan waa luqo jirta weeyaan oo bal maaha qalad iyo wax ka yimid xagga madbacada iyo waxaa arrinku maaha waa luqo oo laa tadkhulu janata jannada ma gelaysaan laadu waa naafiye xataa tuslimu ilaa ka islaamtaan dee ruuxaan muslim ahayn janno ma gelayo waas wala tuslimu mana islaamaysaan taa hore waa xataa tuslimu xaqiiqatan baan leenahay xaqiiq ahaan ilaa u islaamtaan janno ma gelaysaan oo ruuxaan muslim ahayn janno ma gelayo lafdiga xataa tuminua saasuu ahaa taa hore waa xaqiiqadiiba asal ahaan haddaan islaam jirin janno lama gelayo walaa tuslimu tani walaa yakmulu islaamukum weeye waa islaamkii kaamilka ahaa islaamkii taamka ahaa hadday walaa tu'minu lafdiga muslim ahayna waa iimaankii dhammaa weeye tan dambe ee maaha xaqiiqadii iimaanka maaha oo ma islaamaysaan oo islaamkiinu ma buuxsamayo iimaankiinu ma taab noqonayo xataa taxaabu ilaa isjeclaataan oo ilaa isjeclaataan markaa labadu saasay keliyaen labada macno wa afshu asalaama salaamta faafiya taxaabu waydun isjeclaan weeye xataa taxaabuna waa asalku waa xataa tataxaabu laba tood baa mudaaricu lahaa ikhtisaarahaan baa mid loo gooye lafdiga muslim oo dee iyada kan xadiidkan waa tan e lafdigu muxuu ahaa awalaa adulukum calىa shayءi idaa facaltumuuhu taxaababtum afsho maydin tusaa waxaa isku jeclaanaysaan haddaan la timaadaan ixdina salaamta faafiya tanna waa ti une walaa tuslimu xataa taxabu wa afshu salaam marka haddaba haddaad doonaysaan inad jeclaataan isjeclaataan dariiqii jacaylku waa kane wa afshu faafiya asalaama salaamta faafinteeduna wa asalaamu calىa man carafta waman lam tacrif waa adigoo ruuxaad la kulantay muslima wasalaama ina waa islaamnimu kuba mutay waa xaquu taa kuba leeyahay dee inaga salaamteedu kolley waa taasin waxay ku koobantahay macrifadii kaad garanaysa kaad garanaynba taas baa iskuba jeclaanaysaa wa iyaakum waxaa ka digtoonaataan bal salaamtii la faafinayay waa dariiqii jacaylka dariiqa jacaylkuna wuxuu keenayaa islaamkii oo taab noqda iyo iimaankii oo buuxsamaa dee iimaankii oo buuxsamaana waa kaa jannadii laguba gelayo wa iyaakum waxaa ka digtoonaataan walbuqdata necbaashaha inaa isnecdaad fa inahaa buqdadu hiyo alxaaliqatu waa tii wax xiiraysay waxbay xiraysaa maxay xiraysaa laa aqulu ma odhanayo lakum idinka taxliqu shacara timay xiraysaa ma odhanayo oo timay suulinaysaa walakin taxliqu diin isnacaybku iyo tadaabur iyo taqaaduc iyo tahajur iyo macaasidaas baa iman bal dee waxa weeyaan ta'alufkii dadkii muslimiinta ay quwada ku yeelanayeenna meeshuu kaba baxaya bal markaa waxay xiraysaa ay suulinaysaa tegsiinaysaa waxa weeyaan lakin taxliqu diin diintii bay xiraysaa bal waxa weeye isticlaada nacbaanshana waxa wey dariiqii laiskuba jeclaanayana waxaa kaba mida salaamtii oo la faafiyo nacayb ay isnacdaanna ka dheeraad oo dee umurdi duuniyo ay suba nacdaan waayo waa wax diintii ruuxa baabiinaysa ama suulinaysa bal taasba weeye xadaثna mحamed بن cubaydi qaal xadaثna anas بn ciyaabi matniyi ma dambeeyo waa xadiidku inuu dariiq labaad dee bal maala u sheegayo waana moxamed ibn cubayd ibn maymuun oo nin reer madiina ahoo isaguna dadkii de waa sheekii bukhaari waa caashire qaala xadaثna anas بn ciyaadi anas بn ciyaad mar kale waa nin hiqaat ruwaad kaba mid bal markaan eegayna abu damra can ibrahim ibni abi usaydin iminku ii hagaajiya aniga halkii markii hore can ibrahim ibni usayde imika ii sababta ibrahim ibni abi usayd i mithlow waa sanad kale un waa ki lakiin xadiidka waa taan leenahay ayma kale ay noo soo saartay taas oo kale weye bab lulfati allah subxana wa taعala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akrimna walaa tuhna